saynab maxamuud macalin oo ah hooyada toddoba carruur ah oo cunuga ugu weyni jiro afar iyo toban sano waxay tan iyo laba kun afar iyo tobankii nolosha qoyskeeda hadba si ku maareynaysay kadib markii saygeeda maxamuud cabdicasiis nuur oo ku dhintay kaabo uu ka shaqayn jiray oo kusoo duntay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho marxuumku wuxuu ka mid ahaa tiro shaqaale ah oo xiliyo kala duwan ku dhintay kaabo qodista waxaana khasaaraha iyo burburka kaawada keena godka kaawada oo ah mid hoos loo qodo kaabo qodayaashu waxay hoos u galaan godka ilaa dhirir dhan toddoba kilomitir iyo ka badan saddexdii bilood ee ugu dambeysay waxaa hawsha kaabo qodista ku dhimatay siddeed iyo toban shaqaale halka iskudarka sanadkii laba kun toddoba iyo tobankii ay ku dhinteen shan iyo siddeetan qof oo siyaabo kala duwan ay ugu soo duntay kaawada sida uu redio ergo u xaqiijiyey guddoomiyaha iskaashatada gaadiidka iyo dhagaxa ee gobolka banaadir maxamed xuseen abkow saynab waxay sheegaysaa in nolosha qoyskeeda ay saameyn ku yeelatay geerida odaygeedii maadaama uu ahaa qofka keliya ee nolosha maarayn jiray sida kirada waxbarashada caafimaadka iyo dhammaan wax kasta oo ay u baahdaan waxyaabaha ay sida gaarka ah nolosha qoyska u saameysay waxaa ka mid a waxbarashada carruurteeda oo tan iyo geerida saygeeda uusan jirin mid ka mid a carruurtaas oo waxbarta ama haddaba ku jira halka markii hore ay dhammaan waxbaran jireen nolosha carruurteeda waxay hadda ku maaraysaa miis yar oo gurigeeda meel u dhow u yaalla oo allaabaha bagaashka yaryar sida nacnaca ay ku iibiso ciyaalka toddobay ahaayeen asaana kulley wax dhan maaray jiray guriga ijaarkiisa ciyaalka waxbarashadooda wax kasta asaa laga rabi jiray wuuna dadaali jira maano hadan tii rabbiyaa ku timid oo kaawadaasa isaga dunta saddex wiil iyo afar gabdhood waaye marka ka waran markuu dhintay marxuumkii caqabada nolosha culeyska idin soo waja culaas weyn waa aragna maano maxaa ka mid ah
wax la-aan waxbarashada xatee guriga iska joogaan ilmaha ma aastaan dugsigan uu isaga diraa macalinka dooq soo qeyqeelshaan dhahaa marka wax lama haayo marna aan wax dhalo u raadiyaa marka waxaan leeyahay isagana allah u naxariistay iyo kana wixii waxna sii karo inay nagu soo caawiyaan ayna caawiyaan dadka ay wareerinaan gidi jira ay wareerintana waa burburtamaano marka waa iska waa la iska noolyahay sidii sidee ku war hesheen inuu marxuumka dhintay oo kaawo kusoo duntay qaabkay ku ogaateen annaga saaka soo baxooba hirtigina la dhaha ninkaas kaawadiyaa duntaa la dhahay kaawadiyaa duntada la dhahay haddana waa waa dhintaan kawalher maano marka keligiis miyaa ku dhintay masdadaa kula dad dhintay badanaa kula dhintay gabar kale xatee nin ninkeeda ha ku dhinto afar caruur u haysa marka waa ilaaha la iska sugaa maano dhibaatooyinkan waa ay ka midaysan yihiin ragga kaawada ka shaqeeya inta badanna qoysaskoodu waa sabool waxaa u dambeeyey ee kaawada ku dhintay waxay ahaayeen saddex shaqaale oo toddobadii bishan geeriyootay kadib markii ay kusoo duntay kaabo ay ka qodayeen degmada kaaraan waxaa dadkaasi ka mid ahaa marxuum la odhan jiray axmed yuusuf cali oo ahaa aabbaha kow iyo toban carruur ah oo ay shan gabdha yihiin lixda kalena ay wiilal yihiin ayna kala dhaleen laba dumar wuxuu ahaa qofka maarayn jiray nolosha labadiisa qoys labada qoys ee uu lahaa oo kala degan laba guri oo ku wada yaalla degmada kaaraan kirana ahaa ayuu marxuumku mid kasta ka bixin jiray bishii lacag dhan boqol doolar lix ka mid a carruurtiisa oo dugsi hoose dhexe iyo sare kala dhiganayay ayuu sidoo kale ka dhiibi jiray waxbarashada kuwaas oo hadda aanan haysan qof ka bixiya lacagta waxbarashada qoyska marxuumku oo ka mid ahaa dadkii ka soo cararay abaarihii dalka ka dhacay bishii sagaalaad laba kun lix iyo tobankii ayaa deegaan ku noqday degmada kaaraan waxaana isla sanadkaasi uu marxuum axmed yuusuf ku biiray iskaashatada dhagaxa ee qodista kaawada xaawo yuusuf cali oo la dhalatay axmed ayaa ergo u sheegtay in walaalkeed uu ahaa qof dadaal badan si uu u maareeyo nolosha qoyskiisana uu u doortay inuu qabto shaqada kaawo qodista oo ah mid khatar badan isaga marka dhinacyadaasuu deganaay kaawow ilmaha uga xamaali jiray laba xaasou lahay kaawadii markii hore dameerow dhaani jiray dameerahaasoo uga shaqaysanaya kaawo u bedelay kaawadiisoo dhagax uga jabsanaayay kaawadii aa ku duntay marka ilmihii laba xaasou lahay cidna caawisana maan arkin marka intii tabartayda karaankayga anagoo taydina raadinayay ayakana wax kulley waa un ku ridi jiray waa un raadi jiray wiilkii u carcarari jiray carruurtana kaawadaasaa ku duntay cidna caawiso ama cid hadda nagu soo baxday oo carruurta maxaa u tari kartiinna tirana ma jirto qoyska siduu u ahaa qof muhiim ah oo dhanka nolosha marka laga hadlayo aad iyo aad ilmihiis waa waa taakulaysan jiray waa u soo xoogsan jiray kolley ilmihiis lalama dhaqaalay jirin asaga dhaqaalaysan jira waxbarashadooda gurigooda iyo kaan kuwa- male wax wax barta ma jiraan hadda looma tabar looma haayo waxbarashadii meel alle meelshaad geyso waxbarasho lacagay u baahan tahay in noloshoodii la maareeyo iyo in wax la baro na layskuma yimaado waxay sheegtay in nolosha qoyska walaalkeed ay hadda ku tiirsan yihiin caawimaad ay siiyaan eheladooda oo ah kirada guriga oo siddeetan iyo saddex doolar ah oo bishii laga bixiyo iyo sidoo kale raashin ay bil walba u dhigaan si ay nolosha carruurtu ay ugu maarayso iyadoo ka walwalsan mustaqbalka qoyskan ballaaran maadaama uu meesha ka baxay qofkii ay ku tiirsanaayeen gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka iyo dhagaxa ee gobolka banaadir maxamed xuseen abkow waxa uu sheegay in xaalado adag ay ku shaqeeyaan dadka ka shaqeeya kaabaqodista godkii dheeraa ilaa shan mitir ilaa toddoba mitir kor u jira dhagaxi ayaa hoos laga baartayha baartadiyaa soo dumayso hadda bisha bisha toddobadeeda waxaa ku duntay saddex nin qoysaskooda maanta wax ma haystaan waa dhibaataysan yihiin waa qaxal weyn ahaay cid u soo gurmatay dowladda muxuu ahaay maamulka degmada saldhigga muxuu ahaay ambalaasyo wax maha ambalaasyada anagaa baxsanay lacagteeda shidaalkeeda aan baxsannay kaawada godka dadkii duugtooda anagaa baxsannay oo iska qaaraanay dadkii wax lagu duuga karfinta xataa ma haystaan karfinta xataa waxaa gaday anagoo asxaabaan gadnay guud ahaan tirada soo gaarta waxaa ku dhimatay siddeetan iyo shan qofood baabuur mugeed oo janta diyeesha ahna oo dhagax ka hoos rarayna waa ku dhinteen waa ku baaba'een ragga ka shaqeeya kaawajibinta iyagoo og halisaha ku xeendaaban shaqadan haddana waxay tahay sababta ay ugu bareerayaan maaraynta nolosha qoyskooda farxiyo maxamed axmed oo iyaduna dhashay afar carruur ah odaygeedu wuxuu ku dhintay kaabaqodista sabtidii toddobadii bishan labakunsideeditobanka iyadoo murugada saaran ay indhaheedu la gaduuteen codkeeduna doorsoomay ayay reediyo erga uga warantay sida uu udubdhexaad ugu ahaa noloshooda saygeeda iska nool halaaga wax daruufahoo iska jiraan daruuf maxaa ka mid duruufahaas daruufo badan oo macnaa hadda waxbarasha qof cunuga rabiyaa wuxuu rabyaa wax walbuu rabiyaa caafimaaduu rabiyaa wax walba dadaal badanuu rabiyaa laakiin adduunyo leewaa sidee marka hadda aday aad u dareemaysaa maadaama booskii ee gacantii midig ee qoyska uu baxay oo alla uufsaday ee culeys noocee kusoo wajahay aday shakhsiyan aad dareemay culaas badan ay soo wajahaan waxaa waxaa waaye wax waliba waa adig kale kugu naqaayaan waxaa ilaahay kheyra keenaa leeyahay sidee hadda wax ku maaraysaa
waxaawaa meelaheena aada muslimkeena iska iska tusaale maxaad dhaqaaq samaysaa waxba aan qabta ma jiro yaa kugu ilma ilmaha yaa kugu caawiya muslim kale ku noolnahaade dadka ahelada iyo waxyaabahaas iyo diriska iyo waxyaabahaas le wax ka helnaa meelaha ugu badan ee kaawada laga qodo waa aagga asaloti scool bulusiyo laasareti afisiyoni biibsi koolada kaysaney kaawada howlaha guud ilaa iyo dabridka oo ka kala tirsan saddex degmo oo gobolka banaadir ah waxaana shaqadan kaawa qodista ka shaqaysa shan kun oo shaqaale ah oo nolosha qoysas danyar ka maareeya sida ergo ay u xaqiijiyeen iskaashatada gaadiidka iyo dhagaxa dhagaxaanta laga jibiyo kaawada oo ah kuwa waaweyn ayna tahay in hoosta loo qodo si loo helo cara nadiif ah oo dhis geli karta waxay ragga ka shaqeeya si awoodle u adeegsadaan qodista iyagoo buris iyo baaruudda qoriga baasuugaha adeegsanaya marka godka lagu guda jiro taasina waxay keentaa in godku isku dumo xaddiga qaraxa ay samaynayso baaruudda iyadoo dadkuna ay ku dhex jiraan cabdulaahi xaaji axmed oo ka mid a ragga ka shaqeeya howshan sidoo kalena saddex jeer ka badbaaday markii kaawo uu ka shaqaynayay ay ku duntay oo midii u dambeysay ay ahayd siddeeddii bishii shanaad labakun toddobiyo tobankii wuxuu ergo u sheegay sida ay nolosha qoyskiisa u maareeyaan iyo shaqadan halista badan ee uu qabto waxaa jirta baalla ma lihin katarbiil ma lihin dhibaatada baaruuda beriga hor dowladda dhena sii jirtay baaruud ma leh waxaa dhibka weyn oo noogu daran haddaan qodno waa nugu soo duntay dowlad aan gurmad ka helno amba dad aan mataqaanaa dhibaatadaas nala qaybsada ma ma helno
markusoo dunto gargaar ma heshaa gargaar waxa gargaara oon helno midna ma jirto hay-adaha dowligaana kama helno dowladdana kama helno waxaa waaye midkaawa ayaa waxay ku dhamatay markay ugu yartahay siddeetan qofood a midkaawaa ku dhamato oo la yidhaha kaawa ribel midda kale bunay la yidhaha haddan ugu dambaynta hadda satamaankan ayaa waxaa ku dhintay saddex nina ugu dambaysa geeridoore marka dhibkaas ayaan ku qabnaa cabdulaahi xaaji oo shaqadan ku guda jira muddo toban sano ah ayaa ka maareeya qoyskiisa oo ka kooban saddex iyo toban qof sidoo kalena wuxuu shaqadan ka bixiyaa waxbarashada carruurtiisa iyo kirada guriga waxaana labadii gaari ee uu ka shaqeeyo uu midkiiba ka helaa soddon doolar bishii juun sideedeedii laba kun sideed iyo toban gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan injineeriisow ayaa digreeto ka soo baxday xafiiskiisa waxaa lagu sheegay in la hakiyey kaabaqodista waxaana uu maamulka gobolka u sababeeyey in burburinta dhagaxaanta celiya biyaha badda ay ka dhalan karaan khataro maadaama la burburiyey dhagaxyadii iyo ciiddii celinaysay biyaha badda taasi oo keeni karta in mustaqbalka fog iyo midka dhowba ay baddu ku fatahdo magaalada dhinaca kale agaasimaha howlaha guud ee gobolka banaadir cabdifataax cumar xalane oo ay la hadashay radio ergo ayaa sheegay inay ka warqabaan khasaaraha iyo halisaha ay la kulmaan shaqaalaha kaawada wuxuu sheegay in inkastoo ay muhiim tahay in dadku ay shaqaystaan haddana loo baahan yahay in laga fogaado goobaha halista keeni kara ee wax laga qodo wuxuu xusay in kaabaqodayaasha ay tahay in marka ay shaqaynayaan ay injineero khibrad leh kaashadaan si aanay khatar u soo gaarin munasar maxamed cabdi radio ergo muqdisho